waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
anugu magaceyga waa abubakar mubaarak cabdalla waxaan deganahay wadanka imaaraadka carabta dabcan waxaan ahay ganacsada soomaaliyeed ka shaqeeya hilibka iyo lifestoga iyo cuntada noocyadeeda kala duwan marka combany baanu leenahay oo imaaraadka saldhigiisu yahay lagu magacaabo royal meat group marka waxaanu ka shaqeynaa wax allayaale wixii hilib ku shaqalaha iyo lifestoga iyo cuntada la xiriira waxyaabaha aanu gadno sida bastada sida briiska sida spiceska sida saliidda wax allayaale wixii xiriir laleh marka ganacsigaasaan ka shaqeynaa ilaa iyo dhowr iyo toban sannadood ayaanu degannahay branjiyaal badan baanu leenahay brandigaasaanu sameynay lagu magacaabo royal meat group hadabcan wuxuu noqonayaa global caalami baanu ka dhigaynaa australia ganacsi noocea indhexeeya australia waxay ka mid tahay wadamada aanu sanado fara badan aanu la macaamileynay ganacsigeenna markaanu asaasnay hilib soomaali baanu ku bilownay kadib dabcan kastamarku aan la macaamilno noocyadiisa kala duwan haday noqdaan maqaayadihii iyo shirkadihii cateringa iyo hoteeladii iyo ummadda ilaah aan la macaamilin joyce bay leeyihiin marka australia waxaanu kala macaamilnaa hilibka noocyadiisa kala duwan iyo lo-da noocyadeeda kala duwan iyo hilibka geela waxaan kaloo haddaan kusoo darnay hilibka kangaruuga oo dabcan xalaashiisa ay culimmada ka hadleen marka mucaamalo wanaagsan baanu leenahay sida new zealand sida brazil caalamka marka australia waa wadanka hadda ugu weyn aanu hilibka ka keenno waa garta marka xoolaha iyo hilibka australia aad ka dhoofisaan markaa u barbardhigto matalan xoolaha soomaaliya ka yimaada maxaa australia ku doorateen ma qiimaha ma xoolo miyay ka caafimaad fiican yihiin miyaad ka weydeen xoolo noocaasa soomaaliya waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan walaal xasan su-aashaas markaan xaqiiqda kaaga waramo ariga soomaaliga waxaa la wada ogyahay dhammaantayada in arigeenu uu yahay ari oo orgaanig ah oo dabiici ah oo maraacigiisu ay tahay yani maraaci xur ah oo furan marka ari lamida waxaan u malaynayaa maraacigu waxay cunayaan way xooluhu daaqsinta ka wada ha may waxaan ka hadlayaa dhadhankan ka hadlaya qualitygan ka hadlayaa waa gar ha marka arigeena ariga soomaaliga yani ari qualitygiisa ama dhadhankiisa marnaba aan caadi ahayn waay laakiin saas ay tahay customer walba ama jinsiyad waliba ama ummad walba la macaamilno joyce gaaray leedahay markaad ganacsado tahay waa inaad qof walba joycekiisa iyo ikhtiyaarkiisa iyo wuxuu u baahan yahay waa inaanu dhahnaa ha wayna kan waan kuu haynaa productigaana soomaaliga waan kuu haynaa australianka waan kuu haynaa waddan alle waddankuu rabo inaan hilibka uu rabo aanu yani u available garayno aanu siino ayaan diyaar u nahay yani marka australia yani dabcan customer joyceka dad baa leh soomaaliga dad baa isticmaala kenyaantiga ummad baa isticmaasha south africa anu ka keennaha wadamo badan baanu ka keennaa wa waa gartay marka hadda inta ugu dambeysa imaanshaha haddaad australia timid ma contractyaal iyo heshiisya cusubbaa shirkada la samaysanaysay ma wixi aad australia kasoo dhoofin jirteen baa soo soo badinaysaan safarkan hadda gaar ahaan muxuu ku saabsanaa
safarkeyga horta ilaah baa ku mahadsan oo inoo fududeeyey shirkaduhu markay macaamilayaan international business marka laga hadlayo waa in lays ziyaartaa waa in laysbooqdaa waa in cilaaqaadkii iyo xiriiradii lalahaa iyo cobrationkii sida loo wada shaqeyn lahaa la adkeeyo safarkeygan muhiimadiis waxay tahay shirkadaha aanu macaamilno caalamiga ah inaanu xiriirkeyna adkeyno aanu kor usii qaadno wax soo saarka yaga iyo arrimo kale oo la xiriira yani kor uqaadida inaanu tatawur ku sameyno ama aanu sii xoojino wada shaqeynta aan wada shaqeynayno iyo inaanu ka wada shaqeyno xataa waxaanu rajaynaynaa inaanu projectyo gaara oo xalaal miid iyo cuntooyinka kala duwan iyo maqaayado magaranaysa xalaala oo standardkiisu sareeyo inaanu ka sameyno insha allah melbourne iyo sydney iyo magaalooyin kala duwan ee perth inaanu ka sameyno ayaan rajaynayna ilaa idinkii waa garta waa markii kuugu horreysa australia aad timaadid marka guud ahaan dal ahaan markaad aragtay iyo waxaad ka aaminsanayd jaaliyadda qayb baad ku aragtay dabcan beth iyo magaaladan melbourne aragtidaada guud waxaad ka aaminsanayd australia iyo markaad timid
markaan xaqiiqada kaaga waramo walaal xasan waxaan australia ka aaminsanaa anigu hadda intaas iyo afar iyo toban sana aanu la shaqeynayay aanu hilibka keenaynay shirkadahaasan aanu la macaamilaynay waxaan ka aaminsanaa iyo waxa aan ka arkay xaqiiqatan waxba alxamdulilah isbedel ma jiro oo si wanaagsan baa laigu soo dhaweeyey bert w a ee xukuumadda ee beert si wanaagsan bay iisoo dhaweyday jabar commercialka ee halkan melbourne aad baa laigu soo dhaweeyey ee sydney baa sii tegi doonaa ilaah idinkii oon fikrada ka qaadan doonaa jaaliyadda soomaalida aad iyo aad baan ugu mahad celinaya khaasatan reer beert iyo reer melbourne ee wanaag badan aan kala kulmay iyo soo dhaweyn iyo maasha allah farxad baan kala kulmay waa garta hadda maadaama dalkii aad timid oo aad la kulantay chamber of commercegii west australia haddana melbourne aad joogtid magaalooyin kalena aad maraysid ma laga yaabaa ganacsigaaga inaad markaas sii kordhisid ama ama ama deganaansho ama shirkado cusub halkan aad ka aasaastay
aada iyo aad baan xaqiiq u jeclaysay sida wanaagsan ee layla macaamilay iyo soo dhaweynta waxaan rajeynaya insha allah opportunity fara badan inaanu insha allahu ka heli doono aanu kor usii qaadi doono wixii aan ka filayeyne wax ka wanaagsan waan kala kulmay nin walaalkayo halkan degan baa aad iyo aad talooyin iyo nasiixooyin isiiyey marka aad iyo aad baan ugu mahad celinaya wixii ay ii sheegeen xaqiiqada baan u arkay marka waxaan rajeynaya insha allah sanadaha soo socdo in ganacsigeenna iyo insha allahu tacaala xiriirkeenna uu sii adkaan doono ilaah idinkiisa waxaan rabaa inaan si gaar ah oo sharaf leh aan ugu mahad celiyo xukuumadda west australia loo yaqaano w a marka iyo xukuumadda victoria taas aadan ugu mahad celinaya sida wanaagsan iyo xiriirkooda wanaagsan xafiisko ay ku leeyihiin magaalada dubai ee u qaabilsan arrimaha ganacsiga aad baan ugu farxsanahay waxaan ilaah ka rajeynaya insha allahu wixii aanu nimid iyo wax ka wanaagsan inaan kala kulmadan ilaa idinkiisa
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali